dalka Djibouti markii u horeysay haweenka ayaa ku guuleystay qabashada duqa magaalada Djibouti iyadoo duqa cusub Faadumo Cawaale Cusmaan ay si rasmi ah ula wareegtay xilka waxayna iga warantay waxyaabaha ay siinayso mudnaanta koobaad markaanu soo sharaxaynay waxaanu ahayn barnaamij ayaan ku galnay bay ahayd kompaanka ku galnay barnaamijkeegaasaan insha allah hirgelin doonaa shanta sanadood ee soo socota insha allahu tacaala barnaamijkaasaan maxaa ahaydani maanta wixii ka dambeeyaba aanu hirgelin doonaa hadday noqoto maxaa ku laha barnaamij aanu hayno haweenka iyo dhalinyaradaba duqan cusub ayaa hormood ka ahayd liiska golayaasha degmo ee ay ka kooban tahay magaaladan Djibouti iyadoo ka tirsan axsaabta UNP ee haya talada dalka Djibouti Ibraahim Cabdi Caynaanshe oo wax badan ku soo jiray howlaha doorashada degmooyinka iyo gobolada ayaa isna sidan ii sheegay dareenkaygu maanta waa dareen aad u weyn ilaahiiba weyne wuxuu ka turjubayaa ujeeddooyinka siyaasadeed intii ololahan ku soo jirnay iyo mashruucii ballaadhnaa ummadda soo hordhignay ay ummaddu naga aqbashay hadaladayadii oo dareenkii dadka kiciyey doorashadii oo oon boqolkii intii ugu badnayd helnay oo maanta uuna tishwiish iyo naqaskii aan ka ordaynay in uu mooteerka soo galana soo geli waayey si fiican ayuu ololahayga u dhacay baan leenahay laynuu natiijo runaan helnay waa ka maanta waxaan cayinnay oon u joognaa oon fadhiisinnay oon kala wareejinnay xilkii duqii magaala madaxda ee xilku ka dhammaaday iyo duqii magaala madaxda jadiidka ahaa oo maanta haweena sidaan hore ugu dhawaaqnay oo haweenkii ugu horeeyey ee la soo doorto ee rag hogaamiya jamhuuriyadda jabuuti ay ka dhacday taasi waxay dhigaysaa bislaashaha siyaasadeed iyo dareenka siyaasadeed een ka qabno dalkayaga duqan cusub ayaa xilka kala wareegtay maayarkii hore magaalada Djibouti Xuseen Cabdilaahi Qiyaad oo isagu ka tirsan ururka raad ee ka soo jeeda dhinaca bulshada rayidka iyadoo berihii dambe ururkaasi uu kala jabay laba garab oo iska soo horjeeda oo kala taageersan dawladda iyo mucaaridka haddaba aadan daaliye deeriye oo ah gudoomiyaha ururka raad ayaa iiga waramay marka hore siday u arkaan xil wareejinta maadaama jabuuti dalkayagan ay tahay wakhtigii u horeysay ay gabadhi ay noqoto duqa magaala madaxda waa guul noo soo hoytay reer jibuuti haddaan nahay waa dimuqraasiyad noo soo hoytay haddaan reer jibuuti nahay waxaana insha allah aan leenahay hambaliyo hambaliyo ururka raad ee duqa magaala madaxda hayay taladiisa waxaa la ogaa nin waliba afku doonu ku hadlay tafaraaraq siyaasadeed baa ku yimid maantana xilkii baad wareejinaysaan sideed u aragtaa marka arrimaha waxa weeyaan shantaas sanadood duqa magaala madaxda iyo labada komine waaweyn annakaa taladeeda haynay haddaan raad nahay raad yaa hayse ahayd raadna waa wax jirtay wax la odhan karan oo nibo odhan karan raad ma jirto weeyaan waayo maanta iyay gaadha wakhtigii xilwareejista aan xilka uu naga dhammaanayey maantaana insha allah ay dhacday inaan e m p aan ku wareejino oo doorashadii u dambaysay ku guulaysatay doorashadii jabuuti ka dhacday dowlad hoosaadka raad wax jira ma tahay mise ma jirto raad wax jira weeyaan waa wax shantaas sanadood maamulka haysay waa wax duqa magaala madaxda jabuuti haysay waa iyada weeyaan maadaama maxay ahaydan imikana maxay ahaydan dhinacii siyaasadda aan isku bedeli doono oon madaxweynaha iyaga ismaaciil cumar geela aan waraaqad u diranay waraaqadaana aan ka rajaynayno isagu insha allah wixii ku qoran inuu nagu duceeyo aan ka rajaynayno insha allah inta badan qolyihiinan raad kala jabku ku yimid qaar waxay la safteen mucaaridkii qaar xaggii dowladda iniga waxaa inta badan laynagu tiriya inaad gacansaar la leedihiin xagga dowladda arrimaha caynkaasa maxaad nooga iftiimin leed sidaad ogtahay rabadaan muusow bishii desembar soddonkeegii markii uu dhaacay wadahadalkii uu madaxweynuhu uu noo godlay miiska uu soo fadhiista yidhi waxaa dhacay in aan la gaadho in la wada hadlo in arrimona lagu heshiiyo tee baa ka mid ahayd annaku raad haddaan nahay shalay toole haddii aan mucaaradka aan dhinaciid ka joognay in la yidhaahdo maxay ahaydena qodobba qodob wixii aad xeer u leediin waad helaysiin wixii xeer aan u lahayna madaxweynuhu uu noo ogolaaday wuuna siiyey rabadaan muuse v o a jibuuti